door wanaagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan warka duhur ee dalsan qodobada ugu door korona waxaa qeyb ka noqon doona
allah u naxariistee marxuun abshir axmed gaarane oo maanta lagu aasay qabuuro ku yaala duleedka magaalada muqdisho madaxweynaha soomaaliya oo la dardaarmay cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo qayb ka noqonaya dagaalka ka dhanka ah dagaalmayaasha al-shabaab
hay-adda sodmo oo gargaar u dirtay magaalooyinka ceeldheer iyo masegawa ee gobolka galgaduud
webiga shabeelle oo fatahaad ka geystay degmada xawaadley ee gobolka shabeellada dhexe
wafdi ka socda dowladda soomaaliya oo shir caalamiya uga qaybgalaya dalka maraykanka
amaaraadka dibadda warkeenaad ku maqli doontaan waxaa qayb ka noqon doona
maraykanka oo si toosa u soo farageliyey xiisadda ka taagan bariga dhexe iyo dagaalka iiraan
soo gudbinta warkan waxaa suura geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale door wanaagsan dhegeystayaal waa door talaadaha taarikhdu ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha abriil sanadka labada kun afar iyo labaatanka qodobada maqasheen waxay ahaayeen kuwii ugu door korona warka iyaga iminkana kusoo dhawaada iyagoo intaa ka faahfaahsan
aynu ku bilownay allah u naxariistee marxuun abshir axmed gaarane ayaa maanta lagu aasay qabuuro ku yaala duleedka magaalada muqdisho sida warbixintan ay kusoo jeedinayso wariyahayaga safe cismaan halkan oo ah isbitaal madiino waxaa salaada janaasada lagula dukaday ee allaha u naxariistay abshir gaarane axmed ee islamarkaana waxaa loo galbiyey gurigiisa rasmiga ahaa qabuuro ku yaala ee deegaanka calamada ee duleedka magaalada caasimadda ee muqdisho abshir ayaa waxa uu u geeriyooday shil gaari oo ka dhacay inta u dhexaysa balcad iyo muqdisho waddadaas oo dabcan uu shil ku galay abshir waxa uu ahaa mid aaminsan in dunida intii uu joogay uu cadaalad uusan helin islamarkaana la dulmiyey misena lagu dulmiyey shaar dowladeed iyo awood dowladeed warar soo baxaya ayaa waxa ay sheegayaan in abshir dabcan kiiskiisii ama arinkiisa guddi ay u saarto soomaaliya si markaasi bulshada loogu caddeeyo waxyaabaha markaasi horey loogu eedeeyey in ay jiraan iyo in markaasi aysan jirinba qaar ka mid a eheladiisa saaxiibadii uu dunidan ku lahaa iyo bulsho badan ayaa ka soo qayb galay janaasada salaada lagula dukanayay halkan waa kuwan qaar ka mid a oo la hadlay warbaahinta iyaga oo markaasi inooga warramay shakhsiyadda gaarka ah ee abshir uu lahaa qaarkood ayaa waxa ay caddeeyeen in abshir labadii bilood ee ugu dambeysay markaasi hadallada ugu dambeeya ama hadallada ugu badan uu sheegay ay ahaayeen in dunidan uu ka tegi doono islamarkaana uu yahay safar waxayna sheegeen in geeridiisa horey loo tusay marka walaahi inta aniga aan ka xasuustaa waxaa ka mid aheeday maalmihii dambe oo hadeertaan maalmahan dambe ee markii laba kelimad aan isdhahnabo wuxuu leeyahay adduunyadan waxaan ka joogo aaba beelo iska yara aniga agwaanad beelaa liidhahaa wuxuu leeyahay markaan cabaar sheekaysanaba walaha adduunkaan wax la joogo maba wanaagsanaba inaan ka tagaa ii fiican inaan iska dhintaa ka wanaagsaneyd halheeskiisa ayaaba saas ahayd dadku waxay dareemayaan heesta hadda lasoo uu soo dhigay maahane halheeskiisa hadda wiil kaloo saaxiibkiisahaa jiro oo hadda asigana u dhadhawaayo isla soconno hadda janaasaduu ku jiraa walaahi halheeskiisaa beryahan waxay ahayd adduunyadan waxaan ka joogayaaba iska yar inaan ka tagaa ka wanaagsaneed marka walaahi aniga koley dadkan bilahan dhadhow oo labadan biloodo ugu dambeeya isku dhadhow aan ahaynay walaahi mana lagu ilaa hadeertaan aniga facebookkaygaa tacsiya ma dhigin ma aaminsanayn ilaa shala la igaga qanciyo inaan kor tago oo abshir oo yacni tii fiidiyo yaroo kelibahoo laga duubay oo wiil walaalkiisa oo da-di ka yareeda wuu joogaa oo inti i tusay oo idhaha waa kanaha kilibkaanaan ka duubo woona dhinta xaqiiqa waaye markaasaa xaqiiqsada maahay abshir wuxuu ahay dadka suuxo oo xanuun yaroo suuxdinahuu qabay suuxdintaas camala marka waxaan isdhahayay dadkan way wareersan yihiin maahane abshir weli wuu laakiin hadda waa xaqiiqsada maadaama janaaso maanta haa geeridiisa horaa loo tusay maahane geerida tan hadda heesta oo duubaa ma ahayn abshir laba kelimad markaan dhahab wuxuu idhihi jiray adduunyadan waxaa uga noolaanayaaba iska yar wallahi horta dareenkay ma cabiri karo run ahaantii waxaa naga baxay maanteeto saaxiib qaaliya oo waxaa leeyahay abshir gaarane ilaahay au naxariiso naxariis jannada ilaahay ha ka waraabiyo run ahaanteenna leeraha oo aad noogu qaaliya bulsho ahaanteenna iyo faamil ahaan iyo ehel ahaan iyo asxaab ahaan intaba nagu qaaliyo ahaa Een, asaga iyo doctor maxamuud labadaba dee waxaa dhihi karaa run ahaantii dhalinyaraha halihii naga baxay marka dareenkay ma cabiri karaa dareenkan waxaa qoyaas ma garanaya waa gartay Maanta- abshir ee, na- dabcan ee, intii uu dunida joogay waxa uu dalbanayay inuu cadaalad mar uun helo ee, mana uu helin bal ka waran qoys ahaan sidee dareemaysaa maanta Een, horta runaantii cadaalad xagga allay taallaa mar walba Een, dee waxa weeye maanta dadku cadaaladda ka dalbanaya ama cadaaladda maanta ta uu ka rabay maanta aakhiro kolley kaga horreeya Een, dee insha allah kolley inaa xagga xagga ilaahay cadaalad un ka helo baa rajeynayaa ilaahay inaa u naxariisto walaalkeena abshir runaantii garab aad noogu qaaliyaa weynay saaxiib noogu qaaliyaa weynay walaal noogu qaaliyaa weynay oo waxtar bulshadana u lahaa dadkana ka dhex muuqanayay sidoo kale een, doctor amiin samakaab oo ka mid ahaa dadka nala hadlay ayaa waxa uu sheegay in abshir ee, markaasi kiiskiisa cadaaladda in uu helo ay soo dhoweed ee, markii ramadaanka ee, markaasi ama ciidda laga baxana een, uu rajaynayay inuu cadaalad helo balse qadarta ay ka soo ee, horumartay gaar ahaan aniga oo doctor amiina oo runtii abshir nin aad iyo aad aan ugu warhayo xaaladiisa aan ka warhaya ahay runtii geeridiisa aad ay ii taabatay sababtoo ah wuxuu marayay waqti uu rajo weyn ka qabay inuu dhibaatooyinkii uu tabanayo cadaalad ka helo waxaan rajaynaynaa in cadaaladdaas oo helo oo waalidkiis laga xaalmariyo oo abshir hooyadiis gaar ahaan oo runtii wiil u ahay garab u ahay yacni hooyadiis qofka keliya ee ku ti- yacni tiigsanaysay ama gacanta ku hay oo ahayna in ummadda soomaaliyeed iyo dowladdiisa abshir haddii ay qorsheynaysay inay cadaalad siiso in hooyadiis waxa waaye cadaaladii la siiyo oo abshir wixii xaalmarinoo loo samey lahaana loo sameeyo annagana waa ka xunnahay ilaahi subxaana wa tacaala ha u naxariisto waxa waaye qof walba maalinay dhimanaysaa innaa lillahi wa innaa ilayhi raajicuun waa gartay maxaa ka run ah in een, ah, maadaama saaxiib dhawaadahedeen abshir in dowladda soomaaliya guddi ay u saartay arrintiisa abshir asiga sidoo ii sheegay aniga oo waxa waaye aan ka warhayay maadaama isbitaalka uu ka shaqaynaya maamulihiisa aan ahay saaxiibkiisana aan ahay wuxuu ii sheegay inuu rujo weyn ka qabay markii ramadaanka laga baxo in arrintiisa ay dhinac u dhici doonto oo cadaalad heli doono oo dowladdu ay la soo xiriirtay oo baaritaano lagu wado runtii farxaddiisana way ka duwaneed sidii hore oo rijo fiican uu qabay intaasaan ka ogahay bisle allaha u naxariistee ugu dambeyn abshir ayaa maanta lagu aasayaa ee qaburo ku yaala deegaanka calamada ee duleedka magaalada caasimadda ee muqdisho lama oga ee sida uu xalka noqon doono iyo in isaga oo geeriyooday uu noqon doono qof cadaalad markaasi hela ama qoyskiisa la siin doono magdhow ee markaasi cadaaladeed safiya cismaan cabdulle dalsan t v muqdisho
dhanka kalena markaan haddii aan eegno madaxweynaha soomaaliya ayaa la dardaarmay cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo ku wajahan furimaha dagaalka si ay qeyb uga noqdaan dagaalka ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab iyo khudbadiis ugu jirta dardaaran iyo dhiirigelin u jeediyey ciidamo loo diyaariyey dhammaystirka halganka miro dhalka ah ee dalka lagaga saarayo dagaalamayaasha al-shabaab waxa uuna tilmaamay madaxweynuhu filashada ay qabaan dadka ku nool deegaanada ay ku harsan yihiin al-shabaab madaxweynaha ayaa xusay guulaha isdabaj ee ciidamada qalabka sida ay kasoo hooyeen furimaha dagaalka isagoo tilmaamay in dowladdu ay isku barbarwado laba qorshe oo taariikhi ah kuwaasoo ku saleysan in gacan lagula dagaalamo dagaalamayaasha al-shabaab gacanna lagu dhiso ciidamada qalabka sida sida uu hadalka u dhigay
sidaas daraaddeed waxaan rabaa waxaa waajibkiinna uu yahay dhammaystir waay geesiyaal hore walaalihiin ah oo jooga iyo kuwa shahiiday oo shuhada ah ayaa sababay in shabaab laga eriyo billa soomaaliya agteeda sannada ka hor ee la gaarsiiyey meeshaas intaasna u taagnaa dagaalkooda oo sii daba socday kuwii dhintana jannadii firdowsa allah ka waraabiyo kuwa dhaawacaana muxuu ahay allah bogsiyaan leenahay kuwa noolna cimrigooda allah dheereeyo idinka maanta waajibka idin saaran waa dhammaystirka al-shabaab oo insha allahu muddo kooban ku soo dhammaan doona haddii alla yidhaah al-shabaab iyo khawaarij iyo iyo mabaadidooda qalloocan ee xun gebagabay joogtaa sharafay idin tahay inaad noqotaan kuwii gebagabadooda ka qayb qaatay dhammaystirkooda ka qayb qaatay dhulka ugu dambeeyo soomaaliyeed maxaan ku dhaha khawaarijta ka saaray bannaanka ka geeyey ee soo saaray soomaaliya ka madax bannaan khawaarij iyo fikirka khaarijiga ah intaas waay intaa u taagantihiin waa fursad kuwa badan oo idinka bannaanka joogaay maanta ee aad ka soo tagteen idinku shalay xaafadihiinni iyo guryihiinni soomaaliya geesaheeda kala duwan aad isaga timaadeen aada uga soo tagteen fursaddaas u diyaargarowgeedii aad ku jirtaan si adag ugu diyaargarooba haddii aa la yidhaah
cali aadin axmed warbaahinta dalsan muqdisho
hay-adda sodma ayaa gargaar u dirtay magaalooyinka ceeldheer iyo masegawa ee gobolka galgaduud sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyahayga cabdiwahaab cirguje
iyaga oo roobabkii guug guud ahaan dalka ka cuurteen lagana cabsi qabo fatahaada ka dhasha ayaa hay-adda sodma oo ka duulaysa inay ka hortagto khasaare badan oo ka dhasha sidii xaaladii liino waxay xalay gaadiid sida shixnado gargaar u dirtay magaalooyinka ceeldheer iyo masegawa ee gobolka galgaduud gaadiidkan ayaa gaadhaya sagaal gaadiid oo ah nooca xamulka qaada waxayna wadaan raashin ka kooban qeybaha kala duwan ee cuntada waxayna tan ahaan gaarayaan guud ahaan gaadiidka raashinkan saaran kun boqol shan iyo lixdan tan agaasimaha hay-adda waaxda gargaarka ee sodma sahra cayu yuusuf ayaa ka warbixisay gargaarkan waxaan taagan nahay goor habeen ah waxaan halkan ka sagootinaynaa sagaal baabuur oo isugu jirtaa noocyada raashinka kala duwan sagaalkaa baabuur oo ku sii jeeda deegaanada ceeldheer iyo misegawaay waxaa garbahayga taagan wasiirka howlaha guud iyo guryeynta maamul goboleedka galmudug iyo guddoomiyaha degmada ceeldheer iyo corneel waal maxamed oo dhammaantoodba ka soo jeeda deegaanka ceeldheer waxaan ku wareejinayaa wasiirka wasiir waxaan kugu wareejinayaa anigoo ku hadlayaa afka guddoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka raashinkan oo muddo badan muddo badan aan diyaarinaynay sidii iyo qaabkii ay ku gaari lahaayeen deegaanada ceeldheer iyo masegawaay oo ay ka jiraan dhibaatooyin ee xagga bini-aadamnimada ayaan wasiir kugu wareejinaynaa waxaan rabnaa raashinkaas si nabad qaba inay deegaankii ku tagaan looguna qaybiyo dadka masaakiinta oo abaaraha iyo colaaduhu ay halakeeyeen oo aan u aragnay inay mudan yihiin waxaan rajaynaynaa macaawinadan inaysan kow ahayn oo ay tahay markii labaad oo halkan aan ka sokotino deegaanada ceeldheer iyo misegawaay iyo galcad waa markii labaad oo aan hadda aan ka sokotinayno mar saddexaad iyo mar afaraadna waxaan diyaar u nahay inaan ka hay-ad ahaan intaan iyo in ka tayo badan aan deegaamadaas aan geyno waxaan jeclaan lahayn sida aan idinkugu wareejinay oo sharafta leh inaad idinkuna deegaankii ku geysaan mas-uuliyaddaas wasiir waxay saaran tahay adiga iyo guddoomiyaha iyo korneelkay saaran tahay waxaana rajaynaynaa in sidii aan idinkugu dhiibnay inaadna ooga soo bixi doontaan haddii alla yidhahdo
geestooda waxaa codbaahiyahaas ka daba qaatay wasiirka howlaha guud ee galmudug axmed dhiblaawe iyo sidoo kale guddoomiyaha degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud iyagoo u mahadnaqay hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka ee sodma
waa markii labaad oo runtii la gaarsiinayo gargaar nuucan oo kale ah waa meel shan iyo toban sano ilaa lix iyo toban sano dhibaatadaasu ay ka taagnayd waa u mahad celinaynaa runtii hay-adda maaraynta musiibooyinka iyo wasaaradaha baartinarka la ah ee gargaarka runtii arrintani waa arrin aad iyo aad u wanaagsan waxaa ilaahay mahaddiya sidoo kale inuu caawa taagan yahay guddoomiyaha degmada ceeldheer oo maamulka cusub ee degmada ceeldheer loo dhiso oo maanta kadib sida hore ay u jirtay guddiyaa lagu wareeji jira laakiin caawa mas-uuliyaddaasi la wareegaya waxaan rajaynaynaa sida guddoomiyaha ay ka dhawaajisay guddoomiyuhuna u soo wakiishay anigana aan markhaati ka ahay in deegaanka oo runtii meel aad iyo aad baahi badan oo ka jirta ah in si nabadana lagu gaarsiin doono laguna wareeji doono dadka tabaaraysan ee halkaa ku sugan sagaalka gaari ee gadaasheenna taagan ee loogu talagalay deegaanka iyo degmada ceeldheer oo laga xureeyey kooxihii nabadiidka ee khawaariista dhowaan hay-addu marka iyadoo ka jawaabaysa baahiyaha meesha ka jira waxay ugu tala gashay annaguna aan ka guddoonnay sagaalkaas gaari ee gadaasheenna taagan oo mucaawino ah oo sida aad aragtaanba maxaanku idhahda aan kula wareegnay si qurux badan si qurux badanna aan ballan qaadayno inay ku tagaan meeshii ayadoo uu gaarsiintaasna uu nooga wakiil yahay uu ku sallimi doono mas-uulka wakiilka ka ah hay-adda oo la socda oo ilaa degmadii la tegi doona
dhanka kalena markaan haddii aan eegno webiga shabeelle ayaa fatahaad ka sameeyey degmada xawaadley ee gobolka shabeellada dhexe sida warkaan ugu faahfaahinayo indhowi
wararka ka imaanaya deegaanka xawaadley ee gobolka shabeellada dhexe ee soomaaliya ayaa waxay sheegayaan in halkaasi si weyn u saameeyeen roobab mihigaan ah oo dhowrkii saacadood ee lasoo dhaafay ka daayay deegaankaasi ilaa wareed dadka deegaanka ah ayaa waxay soo warinayaan in roobabkan ay burbur baaxadle ay u geysteen guryo badan oo ku yaalay deegaankaasi iyadoo sidoo kaleetana la sheegay inay sababeen in fatahaad uu sameeyo webiga shabeelle sidoo kale dadka halkaasi ku sugan ayaa la sheegay in laga samata bixiyey kadib markii burbur baaxad leh uu gaariyey guryihii oo ay ku sugnaayeen xaaladda ayaa lasoo sheegayaa inay tahay mid aada u liidato iyadoo aanay jirin ilaa iyo xilligan wax maamul ah oo tallaabo u qaaday sidii ay kaga warceliyaan xaaladda adag ee ka jirta deegaanka xawaadley ee gobolka shabeellada dhexe ee soomaaliya fatahaadda webiga ah ayaa lasoo warinayaa inay ugu wacan tahay roobabka mihigaanka ah ee dhowrkii saacadood ee lasoo dhaafay uu martigeliyey deegaanka
aada baad u mahadsan tahay cabdiqaadir indhooy wafdi ka socda dowladda soomaaliya ayaa shir caalami ah uga qaybgalaya dalka maraykanka sida warkan uu ku faahfaahinayo saleebaan cadaala
mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya ayaa gaaray magaalada washington ee dalka maraykanka halkaasi oo ay uga qeybgalayaan shir caalami ah oo ka dhacaya magaaladaasi wafdigan ka socda dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxaa hogaaminaya wasiirka maliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya mudane biixi imaan cige waxaana ay gaareen magaalada washington d c halkaasi oo lagu qabanayo shirka xilliga guga lix biloodlaha ah ee i m f iyo bankiga adduunka oo socon doona muddo hal isbuuc ah koorfuritaanka shirka loo dhan yahay wafdiga wasiirka maliyaddu waxa ay maanta kulan muhiim ah la yeesheen waxay la yeesheen doctor maxamuud doctor maxamuud maxad alin oo ah agaasimaha sare ee hay-adda lacagta adduunka ee i m f u qaabilsan dalal ay soomaaliya ay ka mid tahay
guud ahaan warkii duura kala socotay raadiya dalsanna wanageynta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel